barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah tobanka bisha oktoobar afar iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii hibadda iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay wiil dhallinyaro ah oo soo saara midiyaha gacanta lagu sameeyo midyahaas ayaan soo saaraa oon sameeyaa cusub kuwaas cusub baan sameeyaa taad anaa sameeyey anaa sameeyey anaa fikirkeyga ku- aan ku sameeyey afayntana dee waa ujeedaa magaalada oo dhan anaa dee midiyaha u afay alaabtana anaa u afay anaa u badan shaqada dhan anaa afeeyo alxamdulilah rabbil caalamiina dee waa shaqa fiican oo nadiif ah walaalo aad baan ugu lannahay waan ku barwaaqaysan ehelkeyga iyo familkeyga oo dhan baan ka beeshaa
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
meel geed laqoo loo guuraade waxaa gaarka kaa fadhaa goode
ciyaarihiina waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan shan iyo toban ruux oo muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii baabuur ay la socdeen uu waddada ka baxay kadibna rogmaday galbeedka dalka turkiga dadka dhintay oo ay ku jireen caruur ayaa waxa ay ka soo baxeen magaalada aidiin waxaana ay kusii jeedeen magaalada izmiir ee galbeedka turkiga sida ay ku warantay wakaalada wararka turkiga ee anadolu weli wax faahfaahin ah kama aysan soo bixin haybta iyo dalalka ay kasoo kala jeedeen muhaajiriintan maanta ku dhintay dalkaasi turkiga sabtidiina gudaha dalka griiga waxaa la xaqiijiyey dhimashada koob iyo toban qof oo muhaajiriin ah ka gadaal markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay gaari kale oo ah kuwa xamuulka muhaajiriintaasi ayaa ka tegay dalka turkiga waxaana ay kusii jeedeen jasiiradda tesalonoki ee waqooyiga dalka griiga
ku-xigeenkii hore ee ra-iisul wasaaraha maleysiya anwar ibraahim ayaa adkaystay booskiisa dib ugu soo noqoshada siyaasadda kadib markii uu ku guuleystay doorashadii sabtidii uu baarlamanka dalkaasi qabtay kursigan uu ka helay baarlamanka waxa uu siyaasigan koob iyo toddobaatan jirka ah kusii dhoweynaya xilka ugu sarreeya ra-iisul wasaaraha dalka maleysiya mahatir moxamed oo saddex iyo sagaashan jira ayaa horey u sheegay inuu xilka iska wareejin doono laba sano gudahood si uu dhabaha ugu banneeyo anwar oo isaga xigaya anwar ibraahim waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka markii uu mahatiir ahaa ra-iisul wasaaraha laakiin waxaa shaqada laga eriyey sanadkii kii xilligaasoo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo anshax xumo hase yeeshee goor dambe ayaa dhammaan eedihii loo haystay meesha laga saaray waxaana cafis u fidiyey boqorka dalkaasi anwar iyo mahatiir ayaa xilli hore oo sanadkana dib isku kaashaday si ay uga guulaystaan najiib cabdirasaaq oo hogaamiyaha xukuumadda ahaa iyo weliba xisbiga talada dalkaasi hayay
halka warkaasi aad dhegeystayaal kala socoteen waa v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka heybada iyo halabuurka oo toddobaadkana uga hadli doona dhallinyarada iyo weliba halabuurka ganacsiga xasan ibraahim xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada halabuurka ganacsi la yimi waxa uu ku shaqaystaa tumista biraha iyo weliba soofaynta midiyaasha waxaan kula kulmay gudaha magaalada boosaaso waxaan ka waraystay hal abuurkiisa ganacsi Ah, mahadsaned yuusufow Eh, alxamdulilah rabbi alcaalamiina walaalow eh, aad baa u mahadsan tahay eh, waana ku salaamayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiina shaqadan eh, waan ka- shaqadaas baan ka shaqaystaa walaalow alxamdulilah waana ku ladnahay ilaahay naxariistiisa iyo nimcadiisaan ku qabaa wax dhibaato kuma qabo waxaan oo dhan aan ku shaqaysto ujeedaa qalabka aan ku shaqaysto waa koronto kulligood elektriba- elektronik ku shaqeeyaan koronto ku shaqeeyaan tan hadda waxay ku shaqaysaa dabkaas waxay ku shaqaysaa waa darata koronta ku shaqaysaa bareska waa kasaa waa darata alxamdulilah aad baan shaqada ugu fiicanahay waana alxamdulilah dad badan waa u faa'iideeya waxbaan baraa shaqada aad hayso ee hadda oo hal abuurkana maadaa iska lahaa hal abuurka aniga waa laga horreeyey qof anigana anig dad kuley dad baa soo baray shaqadan waxaan kusoo bartay etoobiyan kusoo bartay koonfurtan kusoo bartay markaan joogaan ku shaqan jiray marka adiga shaqalan ahaan jiray waa hore haddar laakiin macnaa anaa maal noqday maxay tahay marka shaqadan bal dadku faahfaahin shaqada qabato iyo shaqada adigu samaysatay iyo hal abuurka hadda shaqada de waa ujeedaa shaqada way kala tahay madiyahaas ayaan soo saaraa oon sameeyaa cusub kuwaas cusub baan sameeyaa aawi kuwa cusub baan sameeyaa kuwaas baan sameeyaa hadda kuwa tan hadda anaa sameeyey anaa sameeyey anaa fikirkeyga ku aan ku sameeyey gacantay ku sameeyey ha ana gacantay ku sameeyaa afayntana de waa ujeedaa magaalada oo dhan anaa de mdiha u afay alaabtan anaa u afay anaa u badan shaqadan anaa afeeyo alxamdulilah rabbil aalamiina de waa shaqo fiican oo nadiif ah walaalo aad baan ugu ladnahay waan ku barwaaqaysan ehelkeyga iyo familkeyga oo dhan baan ka beeshaa anigana waan ku noolahay ilaahay waa ii nimcay gacanteyda ayuu ilaahay mala bii saaray alxamdulilah baan leeyahay ilahay baan ku mahadinaya ku tuurinaya alxamdulilah imise sanaa ka shaqaynaysaa marka shaqadan hal abuurkeeda adiga aad eh, samaysatay
shaqadan hadduu ujeeda haddeer halkaas qoranta waa ujeeda laba saacadood waa xiran soo marit laba saacadood gol gol waxaa xiran eh, waxaa xiran eh, fardoos iyo waxaa xiran iyo ha fardoon iyo fardoos waxaa xiran iyo soo maratid alxamdulilah rabbil aalamiin saasay tahay korontaasaan ku shaqaystahay shaqadaas waa electronic adiga waa shaqo ilaahay noogu nam- noogu namcay wey waa shaqo fiican oo nadiifa oo waxba laguguma yeesho maalkii male eh, al- alaab aad soo iibinaysid male waxaad soo iibinaysaa oo keliya soofaha yarka oo lagu lagu afeeyey iyo kaa kale oo moolka loo soo baad soo iibinaysaa wax kale soo iibinaysa male inta kale aska adan baa faa'iida adin bay faa'iida ku tahay faa'iidatul faa'iida waaye alxamdulilah marka waan leeyahay dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan leeyahay shaqada shaqo qofka sidiis markuu shaqaysto sharaf leeyahay sooma markuu shaqaysto wuu sharaf leeyahay waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahay wadamankooda ka cararayo dhulkooda ka cararayo dhul shisheeye aadayo dhul shisheeye looma lama oo laga soo cararayo looma carare ka soo noqdaan dhilahay dadka wadanka shaqa wal shaqada nooc walbay gashaa dhinac walbay gelada hadday beeraha noqoto hadday noqoto eh, hadday dhulka noqoto hadday gacanta farsamada noqoto hadday farsamo kale noqoto hadday xamaali noqoto wax walba adiga shaqada dhulkaada inaad ka shaqaysataa muhiim mar walba dhulkaada inaad ka shaqaysataa fo- shaasan sharaf kuu eh ilaahay kugu abuuray waayo cusub eh, waxaa jira eh, dadweynaha u shaqayso maxay isugu jiraan marka dadweynahaas waan u shaqeeya dad fiican wey alxamdulilah rabbil waa dad macmiil ah baan u shaqeeya aniga dad rukun aan u shaqeeya macmiil ah ilaa iyo waxay ka yimaadaan garoowe ilaa iyo waxay ka yimaadaan qardho ilaa iyo waxay ka yimaadaan eh, dhulkaas sheebe dhulkii bay ka yimaadaan alxamdulilah rabbil aalamiin dadka aan u shaqeeya waa afarta koon adi meel walbay ka yimaadaan alxamdulilah rabbil aalamiin reer buntland baa bas- khaasatan reer buntland baa u shaqeeya anigu aad ugu shaqeeya alxamdulilah waayo dadku maxay ku keensadaan marka dadka wallaahi waxay keensadaan eh, sidii gudmaha faasiska allahu mustacaan ilaa iyo waxaan u sameeyaa eh, madiyaha u badan shaqadeeda madiyaha iyo qaadooyinka udheelada oo waxa cuntada lagu guro iyo madi- madiyaha subaanka lagu jaro waa taas- kuwaas sawirka aragtay baan sameeyaa alxamdulilah marka kuwaas aan u badnaay shaqada shaqadeeda madiyaha u badan tahay afaynta siba afaynta marka arafada ay tahay meel kale fariista male arafada markay tahay meel kale fariista male aan buguri meelaha marka- mar kalena hadda jamaha ama khamiista khamiista subaxdii shan shaqdo bilaabo ilaahay afar saa binaan ka baxa shaqada waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqadan eh, farsamada gacanta eh, tumista midiyaasha iyo soofaynta iyo eh, alxankaba aan shaqo u aqoon dhalinyarada maxaa odhanay waxaan leeyahay dee dhallinyaradaas eh, dhalinyaro oo waxa weye maskaxdooda yar tahay wey maskaxdooda yar maskax yar bay le maskax maha marka qof aan fikirin wey qof hadduusan fikir lahayn faa'iida male waxaa weye jiifa soo toos iska caba isku cun aqli ma qof waa inuu shaqaysto waxaa la rabaa wax soo saaro ani hadda alxamdulillah rabbil aalamiina boos baan ka iibsaday shaqadan aad arkaysid boos baan ka iibsaday hadda guryaan ka dhistay haddana guryaan dhistay wey Hadda- hadda hadda hadda gurya baan rabaa inaan ka dhiso aan ku dhamaystiro alxamdulillah rabbil aalamiin ninkaan farsamada anaa baray anuu la shaqeeyaa waa nin fiican shaqada aad buu hadda u yaqaana waa ku guulaystay kaa kaa arka hadda waa haystaa waa haystaa marka alxamdulilah rabbil aalamiin marka waxaa waye qofka waa loo faa'iideeyaay waxaan faan iyo farsamadan nabad dhan ma samayn jiray adig nabad daawad la yidhahdo ma fahantay wax laga faano ama baalka lagu noqdo maaha shaqadaa sharaf lagu yeeshaa shaqada ma aragtay sharaf bay leedahay kor bay kuu qaadaa mugta hoos kuu maragtee kor bay kuu qaadaaye dadka dadka liidaya oon dhahay waxaan birahan iyo waxaan dhahayo waxaan leeyahay waalayaal waxbana weydiinin anoo imaanin waxbana weydiisanin saasaan leeyahay maxay tahay marka sababta ay uga faanaan dhalinyarada kale waxay uga faanaan ninkay hadduu bar- ninka hadduu wax soo saar leeyahayba oo waxba waxba soo saarto oo fikir fikir uu la yimaado wadamada kale ama caalamka dad arta maynayay qofku waxba waxba la siiya qalab baa la siiyaa waxaa tark maskaxdiisa loo la- maartay ala- ala- fikirkiisa maartay baa lagu lagu taakuleeya soo ma fikirkiisa lagu taakuleeya waxa lagu siiyaa qalab baa la siiyaa waa kor baa loo qaadaa laakiin Soomaali daan u nahay waa cawaanda Soomaali Soomaali waxa weeye waa iska dad iska waxa weeye maskaxdooda wax in la mareema rabbi mooyaane in yar mooyaane waa dad eh, eber oo maskaxdooda waxa weeye aad iyo aad u leedato waay ma fahantay marka Soomaalida waxaan leeyahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay in akramakum cind allahi wala mugtahay ilaahay wuxuu- qofkii ilaahay u dhow oo cibaadada xaggeed u dhow unbaa nasabay kaasuma nasabe waxa kaloo nasabe aniga ma garanayo marka waxaan leeyahay dadka shaqadan yaa laga faanin shaqadan waa shaqo fiican oo wanaagsan yusuf wa marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay shaqadan waxaa weeye waa shaqo wanaagsan dhalinyarada waxaan leeyahay ku baraarujinaya waxaan leeyahay war tahriibka iyo balaayida iyo baaba iyo xolaca iyo badoominka ku dhamaateene waad in baaba badeene wadan gaalana tagteene waxna kasoo faa'iido weysene idinku waxay cadbalnan yurub tagay lama hayo yusufow nin yurub tagay oo kasoo noqdayo xataa cirbad ma xakir noo sameey lama ma haysa adig mara tuli ya fikir liimaad ma haysa lama hayo xagga aadayaan kii ugu fiican lasoo kii ugu fiican oo maskax liimaad lasoo diro ama macalimiin way kugu yimaadaan ama dadka lama arko bartooda arka arki maayo ma fahamte marka waxaan leeyahay war wadankaaga ayaa dahabka ku jira wadankaaga ayaa dhaqaalaha ka buuxa wadankaaga ayaa barwaaqada ku jirtaaye war annaga dhulkeena ayaan dul soconno dhulkeena ku dul soconno hoosteeda jamaca ku jirtee aan soo saarnaan leeyahay ilaahayna aan barino ilahay aan ku xirnaano saasaan leeyahay ma jiraa cid idinka gacan siisa ee hadday ahaan lahayn qalab oo kale iyo cid idin taageerda ma jidhaa farsamooyinkan gacanta oo halabuurka mayo yusuf waa wallahi haddaan qalab heli lahaa yusuf hadeer fikirkeyga haddii maskax heli lahaa maskax fiican waa hayaa kumugta haddaan qalab heli lahaa wallahi waxaan soo saari lahaa ankuori waxaan dibadda loo doonay alaab baan soo saari lahaa ha qalab baan soo saari lahaa ankuori madiyaha iyo alaab oo waxaan soo saari lahaa ankuori otomaatig qalbigooda ma soo saari lahaa sida kirli waalasha sida maaragtay madiyaha carbida oo dibadaha lirdaha laga keeno sida maaragtay alaabtaas alaabka samayn lahay wax walba alaab aan samaysan lahaa haddaan qalab heli lahay ilaa waa qalab la-aanta maxaa idinka hortaaga marka in qalab idinla siiyo qalaba dee de hay-adaha de meelahaas kale meelahaas kale wax ku maaragtay dadka deynta la siinayo dadka maaragtay iyasoo shaqeeya camal wax ma mooyaane dadka oo shaqaysanayo dadka shaqaysanaya yusufow cidna wax ma siisaba dadka shaqaysanaya maaragtay cid waxtay hadda farsamayaqaanada oo dhan cad aragtay waa shaqaystaan hal maarkin oo maarkin oo hoggaan bay leeyihin somo hargaan hoggaan bay leeyihin hoggaankooda hadda haddii manaha oo la yidhaahdo qof wax maarkin oo wax la qabto oo wax la hayo lamaba laba waxaa leeyahay iyaga shaqaysanaya faraanka qaada marka qaarkood sanduuqay sameeyaan wada aragtay macalinka mustacid abdullah mustacid hadda wuxuu sameeyaa sanduuqyada si waxaa soo sameeya dad baa waxay qaabilsan yihiin sanduuqyada iyo waxaas dad waxay qaabilsan yihiin madiyaha dad waxay qaabilsan yihiin alaab qol nooc walba leh kuwa capitalista digada iyo delivery kuwaas dadka shaqa weeye laakiin waxaa nimankan birta sameynaya wax ka sarreeya maabulas aad bay aad bay sharadooda shaqadooda ay u fiican tahay aad iyo aad bay kor bay dad in kor loo in la bahdila maaha in la bahdila maaha mugtahay in la bahdila maaha dadka waxaan leeyahay dadka dabka bahdilayo ilaahay ka cabsado oo shaqada iyo hal abuurka qofka bartumus dadka ha ka faanayo ole waxaas dadkaan qolocsamaa sameeyey iyo dadka laga laga faanaa sameeyey iyo war waxaas ma jiraane war dadka ilaahay qur-aankiisa ku sheegee dadka qur-aanka ilaahay raaca ilaahay qur-aankiisa adagkiisa aan garina in akramakum cind allahi adqaakum baa la yidhi dadka qur-aankiisa ilaahay qur-aankiisa hala raaco xaq hala raaco waddada toosan hala raaco soomaalida haawiyaan bay kee sooma cad aadan od gaal iyo mudna oo dhan haawiyaan balay ama amaasar kor amaas kordhiyaano ama kala fardhaano iyaga u taalla laakiin dadka hal malba ka yimaadeen waa haawi aadan aday ku taalla wax doonta haawadi wax doonta ku sheeg ama nasabaan ahaydhe ama nasabdan barkaan ahaydhe war qofkii ilaahay ka cabsanaya ayaa nasabe qofkii alle ku xiran ayaa nasabe kaasaa nasabe laakiin waxaan leeyahay yusuf oo arin hadda waxaan leeyahay haddii qalab laysiiyo waddankeena oo dhan baan anfi lahay waxbaan qaban lahay waddanka wallahi haddii qalab laysiin lahay qalab aan heli lahay oo hadda qalab aan heli lahay aan ku aan ku shaqeeyo aan heli lahay ragna waan shaqaalaysiin lahay rag badan baan shaqaalaysiin lahay intaad ee, shaqadan ku guda jidhay ee, tumista ee, biraha noocyadooda kala duwan sida soofaynta ee, midiyayaasha oo ku shaqaysato bal waxaad iga wartaa shaqadan intaad ku guda jidhay ma jiraan ee, wax caqabada ah oo kula soo dirtay maya wallaahi dadka ayagoo anigoo iyagoo jecel baan u shaqeeyaa iyagoo jecel ma iga tagaan iyagoo jecel baan u shaqeeyaa iyagoo jecel ma iga tagaan si fiican baan ugu shaqeeyaa waayo shaqadeeda laalaab male nadiif baan ugu shaqaystaan alxamdulilah rabbil caalamiin qofkaan iraada kama gaareen iraada qofku haddii shaqada aan aan samayn waayna dadka ma la gooy baan uma sheego iraada meelaha kala geystaa iraada alaabtiina marka alxamdulilah rabbil caalamiin aad aad baan shaqadeeda u fiican tahay maya maya maya aniga waxba layma iraado waxna ma dhihin waxna kama doonanin waxna uma baahnine laakiin dad waa shaqaysta u maanahay waxba wada shaqaysanaa alaabtaba u sameeya aniga waxay lacagteeda umaan qaataa bas shaqada saas weeye kuwa cusub kuwa cusub aan sameeya badii toddoba doolar baan qaataa kuwaan toddoba doolar baan ku sameeya badii kuwa kale waaweynka noocan oo suqaarka saa loo rogro labaatan doolar shan iyo toban doolar baan ku sameeya kuwa kale ee ii sheeg yararka ah oo maaragtiin oo yararka ah ee saddex doolar afar doolar baan ka qaataa waxaad iga warataa ma- waxaad iga warataa marka ee, gabagabada barnaamijka ayaan ku guda jirnaa hibada iyo hal abuurka intaadan adigu shaqadan aada bilaabin horey maxaa u qaban jidhay shaqadan intaan bilaabin yow warkii hore markii hore waxaan ka shaqayn jiray markii hore horta xoolo raataan ahay mugtaa beeroley xoolo raataan ahay xoolaan dhaqalan jiray markaan waddankeena joogay xoolaan raac jiray xoolaan dhaqaalaysan aan iska ahay xoolaan dhaqalan jiray kabacdina beeroley baan ahaan jirnay kabacdi waddanka markuu burbur ka dhacay markuu burbur ka dhacay kabacdi hadde shaqa loo shaqada maana qof walba waxay noqotay dee inuu fikiro waddankan waxbarasho ma oolin- ma oolin mugtahay markaad waxbarashadii waxay isu bedeshay aniga waxbarashadii waxaan isu bedeshay maskax baa isu bedeshay inaan wax- maskaxdeeda aan ku fikiro sidaan nolosheeda u kaafin lahay oo nolosheeda aan wax u qaban lahay mustaqbalkeeda aan wax u qaban lahay inaan ku fikiro inaan gacanteyda aan isticmaalo oo ilaahay aan la kaashado oo rabbi aan la kaashado saasna gacanteyda ilaahay ugu barkeeyey saas ayaan go-aankay ahay go-aankay ku guulaystay alxamdulilah rabbil caalamiin weli ee, codsi muu jeedisay hay-adaha iyo maamulka puntland inay kaa taageeraan ee, farsamadan gacanta ee birtumista wallaahi niya hadee kulley marwalba codkeyga way dhegeystaane dadka reer puntland aad baan u amaanaya dad fiican wey ilaahay khayr ha siiyo waa la wada shaqaysanaa waa ila shaqaysa anigan weliga adduunkay maaragtay waxa caqabada ay wax dhibaata igana imaan wadanka nabadgelyo carruur baan ku dhalay nabadgelyo aan ku joogaa nabadgelyo aan ku dha- ku dha- ku dhaqnahay wax dhibaata aan ku qabo ilaahay abuurtay ma jiraan kulley hadee wixii dhaba dadka gaarin un gees uma wixii ga- wixii dhab- dadka o dhan baa waa la qabaa waa dadka wax kasoo gaaraan dhinaca kasoo gaaraan haddii dadka ay nabadgelyo qabaan nabadgelyo baan qabaa alxamdulilah rabbil aalamiin marka aad iyo aad baan u amaanaa reer puntland marka waxa aan weli aan weydiistay ama madaxweynaha ha ahaato ama hayadaha ha ahaato aan weydiistay ma jirto lakin hadda waxaan leeyahay qalab baan u baahanahay qalab waxaan leeyahay qalabka aan ku sh- qalabka hadda aan haysto waa tay yar yahay hadda taasaan ku shaqeey waad daratay tan hadda waxaa laga keenay waxaa laga keenay dabiga laga soo iibiyey oo dabiga laga soo iibiyey kuwaan anaa samaystan anaa fikiray oo samaystay maskaxda aan ku shaqeeyey waxaan korontadan inaan ku sameeyey mar waxad baan soo qaaday baash saa u geliyey saa soo ku shaqaysastaa ku shaqaysaa buufintiisaan emale iyo gacan daaliskii marka alxamdulilah rabbil aalamiin waxaan leeyahay hadda waxaan walaal yuusuf oo codsigayga waxaan kusoo gabagabeynayaa war anaa dadkana wax barayo dadkan dhalinyarada aan shaqa bara- shaqada baraye qalab waxaa leegu qalab kan ka tagay ka- ka tagay sareeyo haleysiyo oo wax leegu caawiyaan leeyahay intaas keliya aan ka codsanaya codsigayga Ee, waxaad iga wartaa marka qalabkan adiga ayaa farsamaystay gacantaadi baad ku samaysay qaab noocyada iskugu samaysay marka marooxadda iyo birahan qaab sida iskugu keentay waxaan kugu sameeyey mar waxaad wada wadarata sooma waxaan ku sameeyey haan baan u sameeyey haan haantaas aan u sameeyey tanaan gooyey mar waxaad yar baan anig gacantay aan fikirkii aan u sameeyey aan garitii hor waa ka bixiyey saas wey halkaas ay tubadaas aara soo qaado arig halkaas soo marta halkaas saa u gashaa wax walba aan u baahanahay bir walba dil dhalaalanay adaya daaqaad wax walba ul dhalaalaysa ay noqoto intaas inaan ku dhalaaliya tana saas aan u sheegda 3 2 1 bay leedahay soo marta waa 3 2 1 wey 3 gaas haddii marka shaqada ay baahan tahay saas waay marka alxamdulilah rabbil caalamiin oo waan ku ladnahay barwaaqo wallaahi alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad baan leeyahay dadkayga waxaan leeyahay waan idin salaamaya aan leeyahay dhammaantood meel kastoo joogaan dadweynaha soomaaliyeed waxaan leeyahay waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu baan leeyahay Ee, ninkan dhallinyarada ah oo kula jooga ee, maxaa ku dooratay marka inaad farsamadan sii baddo ninkan dhalinyarada waxaan ku doortay waa nin fiican oo fiican aad iyo aad u fiican waa nin shaqada yaqaano oo bartay oo ku guulaystay hadda waa kasta wareys waa qaadi doontaan xas haa marka si aan farsamada dadku aan horta ugu soo faa'iidaystay aniga oon dadka aan ugu soo faa- lagu soo- wax lagu soo baray aniga dadkana waan sii faa'iideyn rabaa oo haddana ma haataa wata aan ka tago farsamadii aan ka tago dadkeena iga bartaan iga bartaan baan rabaa waxay ula shaqaystaa dee waa isla shaqeyna ninkaan waa isla shaqo la hamaalnaa waa nin fiican oo nadiifa waa shaqaystaa alxamdulilah aad buu aad buu fiican yahay shaqadiisana isaga weydiin karta isaga weydiinaysaa suu shaqaysa ay tahay magacaada sheeg aadan aadan usmaan maxamed ali Haya, aadan ee, far- shaqadan lagu baray hadda ma ka soo bixi karnaa ha alxamdulilah hadda hadda waa ka soo bixi karaa alxamdulilah ha waa hasan baay bare macalinkeygii baay ha maxaa baratay marka waxaa baratay noo sheeg sida afeent mid afeent tumista midiyaasha iyo sida loo midyaasha loo sameeyo loo loo kordhowo loo tumo alxamdulilah intaas intaasa i baray alxamdulilah macalinkeygii wey ha horay ee, maxaa u qaban jidhaade horey waxaa iska ahaa fuustooyinka jari jiray fuustooyinka Ee, waxaa u jari jiray bayle odayga dhintay lacag wallaahi lacag badan mar mar waxaa laisii jiray milyan mar toddoba boqol mar mar dad saddex boqol mar mar laba boqol mar boqol alxamdulilah intaasaa ku jooga hadba si- sidaa la helo shaqadan hadda lagu tababarayo iyo shaqada horay qaban jidhay kee ku faa'iido badan
waxaa weeye alxamdulilah shaqada tani waxaa weeye aabbeed waa ka shaqeyn jiray iyo awoowayaashay dhan waa ka shaqeeyaan marka aniga waa yaraa eh, kama soo gaarin hadda waa barisaan ku jiraa oo hasana hadda la joogaayo alxamdulilah waa shaqo fiican
hadda bir ma tumi ka dhaca midi ma soofeen ka dhaca ee, dabka mashida ka dhaca sida midiyaasha lagu soofeeyo aa mid waxaa weeye dabka dabka waa shili karaa hadda waa yar waa yar ayaa haray bas hadda la- qaar ba qaar baa bartay oo hadda waa yar ayaa haray insha allah waaye xasan waa mahadsan tahay Ee, ugu dambeyntii xasan oo gabagabo dhalinyarada maxaa oran lahayd oo barnaamijkan dhegaysanaya dhalinyarada waxaan oranaya walaalow gacaliyow dhalinyarada aad iyo aad iyo aad baan leeyahay dhalinyarada waan leeyahay maskaxa degan waxaan la- dhalinyarada la darmaya waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan leeyahay ee, soomaaliyeed waxaan leeyahay shaqadan ha ka faa'iidaysta waddankoodan ha ka faa'iidaystaano war haw wad yurub iyo amerika iyo iyo aasiya war male hagu fiicantaa male hawadan haysan male ma fahanti hawadan hadda haysano male dhulkaaga waxuu fiican dhulkaaga abaa ku fiican dhulkaada ku fikiro dhulkaada u fikir oo ka fikir oo ku fikiro dhulkaaga ka shaqaysan leeyahay dadka Soomaaliya saas u kuwa shaqadiisa waxaan leeyahay warniyaha kuwaas waxaan leeyahay meel intay tagaan gooni ah kali wad intay meel firistaan ha fikiraan maskaxdooda la dashaa halal laana leeyahay kuwaas maskax meesha kuma hayaane wallaahi ii bilaahi baan ku dhaartay been kuu sheegi maaye kuwa shaqadeen kuwaan aad tiyays leedahay wallaahi maalin walba waxay dhahaan xasanow haa nus dollar iso dir hal dollar iso dir wallaahi dadkii shaqada yeso oo shaqadaan aan ka faano أنا أنت سوى ما هيدا أنا شاهد وحنا غسي لعقت شغل تحسن وحنا غسي عاو حماي ها عاو حماي والله قارقود قارقود وإلى حالة إلهي وإلهي إلهي إلهي guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayay magaalada boosaaso waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf iyo hibada iyo halabuurka intaa aanu kaga nimaadno markana waa dhinacii ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur xasan nuur soo dhawow
mahadsanid jacfar haddii aan ku horeyno ciyaaraho xiise leh oo ka tirsan tartanka uefa nations league ayaa xalay dhacay xulka qaranka holland ayaa saddex gool iyo eber kaga badiyey kooxda qaranka ee jarmalka kooxda jamhuuriyadda jegna waxa ay laba gool iyo gool ku maquunisay kooxda slovakia ireland iyo denmark eber iyo eber ayay ku kala baxeen norway ayaa hal gool iyo eber ku garaacday slovenia qubrus waxaa ka badisay bulgaria oo ku garaacday laba gool iyo gool georgia waxay saddex gool isaga reebtay andorra kazakhistan iyo latfiya barbardhac gool iyo gool ah ayay isla dhaafi waayeen armeniya waxaa ka badiyey xulka gibraltar halka makedoniya ay afar gool iyo gool ku qabatay kooxda qaranka ee lichtenstein caawana ciyaaro kale oo kuwanay ka tirsan ayaa dhici doona talyaaniga poland ayuu booqan doonaa ruashiya iyo turkiga ayaa is arkaya israa'iil waxay la dheeli doontaa albeniya xulka rumeniyana waxa uu la ballansan yahay serbiya montenegro ayaa la ciyaari doona lithuania azerbaijan waxay la dheeli doontaa malta Ee, dhinaca kalena waxaa garoomada ku soo laabtay dhinaca kubadda cagta bilaabay ciyaaryahankii hore ee orodka boqolka iyo labada boqol ee mitir usain bolt orodyahankan u dhashay dalka jamaica ayaa hadda waxa uu ciyaaraa kubadda cagta kadib markii uu ka fadhiistay ciyaaraha orodka waxaana uu ugu ciyaaraa koox ka dhisan dalkaasi australia waxaa sheekadaasi la socday oo stuudiyahana ugu helaya cabdulqaadir maxamed mursal cabdulqaadir xuseen bolt muxuu ku soo kordhin karaa ayaa is leedahay ciyaaraha kubadda cagta mar haddii uu ka fadhiistay ciyaarihii orodka Eh, waa mahadsan tahay eh, nuur eh, eh, usain bolt waa ninka haysta eh, toddobada jeerbilada dahabka orodka ee xawaaraha sare Eh, waa soddon iyo laba jir Eh, hadda ayuu ciyaaraha kubadda cagta bilaabay Eh, wuxuu hadda ka tirsan yahay kooxda la yidhaahdo eh, eh, central coast mariners ee dalka australia horyaalka la yidhaahdo a league ee australia ayay kooxdaasi ciyaartaa Eh, weerarka ayuu hadda uga ciyaaraa laakiin kulankiisii ugu horreeyey oo si rasmi ah uu u ciyaaro oo horyaalka ka tirsan ayuu ahaa wuxuu ciyaaray shan iyo toddobaatan daqiiqo laba gool ayuu dhaliyey inkastoo kulan tijaabo ah hore uu u ciyaaray laakiin uu u muuqday mid aan u diyaarsaneyn laakiin hadda wuxuu dhaliyey laba gool Eh, dadka ciyaaraha aad uga hadla ama usain bolt arrimihiisa ka hadla waxay leeyihiin wuxuu fursad u heli karaba inuu uu waxa loo yaqaana saddexleyda dhaliyo laakiin daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad ayaa la bedelay hore wuxuu u sheegay markii uu tababarka bilaabayey in uu doonayo inuu heshiis la galo ee koox horyaal ciyaarta laakiin waxa ay noqotay kooxdan ka dhisan dalka australia Ee, kulankaasi waxa uu u ahaa kulan u wanaagsan aad buu u faraxsanaa sidoo kalena wuxuu u dabaaldegay sida orodayada markii uu ku guulaysto laba gool ayuuna dhaliyay markiisi ugu horreysay waayahay marka waxaan ogeyn in uu mar walba dhihi jiray kooxda manchester united ayaan taageero u ahay marka haddii uu australia iska soo saaro ma laga yaabaa inuu yurub yimaado oo uu ka mid noqdo ciyaartooyda ku xamaalad kubadda cagta Ee, muddada uu u haysan karo inuu aad isugu soo saaro ayaa aad u yar sababtoo ah da'da uu ku bilaabay markaad fiiriso ee, da'da wixii soddon iyo laba ka dambeeya ee, qofka wuxuu u diyaar garoobaa inuu ciyaaraha kasoo fadhiisan doono soddon iyo saddex soddon iyo afar soddon iyo shan weliba markaa weerar tahay waa adag tahay markaad difaac tahay dhaqdhaqaaq aad u badan ma jiro dadka ciyaartooyada cuslaatay daafaca way kusii ciyaaraan laakiin markay weerar noqoto ee, waa- waa adag tahay weliba adigoo aan horeyna yacni xirfadla sare ahayn oon professional u ahayn manchester united ayuu jecel yahay waa kooxda riyadiisa laakiin ma u malaynayo inuu heli doono fursad uu manchester united ugu ciyaaro laakiin horyaalka australia oo kale ee, waa- waa- waa suuragal inuu muddo kasii ciyaaro haddii uu sidaan kusii wado ee, nurow ee, kubadda cagta ayaa sideedaba waxay tahay intii aad shabaqa soo taabanayso o aad gool soo dhalinayso waa laguu baahan yahay waad sii ciyaari kartaa cabdulqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi ku saabsan usain bolt noogaga warramayay intaana waxaa ku dhan xubintii ciyaaraha
Waa oo ka go'e aan waa guuray gacalkaaga waa gudi aakhira waa ka go'e aan waa guuray gacalkaaga waa gudi aakhira gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye leegu soo goodiye gibilka wixii qaanuunkoode gaarkiis maxaa kuu geeya gibilka wixii qaanuunkoode gaarkiis maxaa kuu geeya gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye Leave so good, yeah.
heestaasi macaan ee gaabo iyo codka fanaanka axmed naaji saacad ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiiyey jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur waxaa nagala qayb galay cabdulqaadir mursal farsamada iyo soo saaristana bashiir abeekar ayuu ahaa tan iyo kulan dambena nabadgelyo
meel geed lahoo loo guuraade waxaa gaarka kaa fadhaa goode meel geed lahoo loo guuraade waxaa gaarka kaa fadhaa goode gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye leegu soo goodiye